إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullah dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan kuwooda ugu daroon ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan wiil dhallinyaro ah ayaa isku dilay magaalada hargeysa maamulka magaalada buulamareer ee taabacsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay falkii ciidamada shisheeye ee uganda ku dileen dad beeraley ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowri diini ah u qabatay qaar ka mid ah odayaasha degmada jannaale siyaasi ka tirsan xisbiyada ka jira dhanka somalilan ayaa maamulkaas ku eedeeyey waxqabad la'aan qodobka warkeena dibadda jabhadda tigreega ee t b l f ayaa sheegtay inay hubka dhigi doonin موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markaana kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee qof shacab ah ku dileen magaaladaas dilkan ayaa waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maalintii shalay waxa uuna si gaar ah kaga dhacay xaafadda holwadaag ee magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan waxaana dilka geystay ciidamo ay dhowaan dowladda federaal ka geysay magaalada beledweyne arrinkaas ayaa si aad ah uga caroodeen dadka deegaanka dilkan ayaa yimid kadib markii ay waddadu saxmad noqotay sidaas darteedna ay askartu rasaas ku fureen dadkii ku sugnaa goobta ma ahan markii ugu horeysay oo dil noocan ah uu ka dhaco magaalada beledweyne kaasoo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka tani ayaa kusoo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay magaalada beledweyne ka taagneed xaalad amni darro ah oo aad u daran taasoo saameyn adag ku yeelatay nolosha bulshada ku dhaqan degmada beledweyne ee gobolka hiiraan wiil dhallinyaro ah ayaa isku dilay magaalada hargeysa cali aadan ayaa faahfaahinaya waxaa xogo dheeraad ah laga helayaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo carafaad oo isku daldalay gudaha magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan carafaad ayaa waxa uu dhowaan ku aqalgalay gudaha magaalada hargeysa balse ugu dambeyn maanta ayaa waxaa lasoo warinayaa inuu isku daldalay gudaha magaaladaasi dhacdadan ayaa maanta aada looga hadalhayaa magaalada hargeysa hooyada dhashay wiilkan oo saxaafadda la hadashay ayaa ka warbixisay qaabka ay wax u dhaceen naf waliba iyadoo dil ku xukuman nin waliba si uu ku baxaayo ilaahay baa soo dejiyey maalintii uu xab iyo biyaahaa ilmahaygaasi isma gubin hooyadii baan ahay afartii habeennimuu ii yimi xaggaada hooya goortan ku maqnayd baan idhi wuxuu yidhi waan soo caweynayey maqsin buu keligii galay sariirtii intuu saa u koray buu sidaa ugu isugu dabay kabacdi goora ay noqonayso ilaa koob iyo tobannaed bay carruurta yidhahdeen wuu xidhay albaabkii carafaad waan garaacay waa iga furi waayey dabeedna albaabkeen xoog u laaday albaabkii baan daakhiliga isugu celiyey sariirta dhexdeedii isagoo saa ugu taagan oo sidaa u deldelan ayaan mididii aan adeega ku goynayay maradii kaga gooyey foodad bay hayd ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa inuu wiilkan dhallinyarada ah isdeldelo waxayna ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay falalka noocan ah ay ku soo badanayaan magaalada hargeysa ee uu ka aramiyo maamulka la baxay somalilan maamulka magaalada buulamareer ee taabacsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay falkii ciidamada shisheeye ee uganda ku dileen dad beeraley ah sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cabdiraxmaan beder gudoomiye ku-xigeenka maamulka buulamareer ahna gudoomiyaha arrimaha bulshada ayaa ka hadlay falkii tacadiga ah ay ciidamada shisheeye ee uganda kula kaceen dadka beeraleyda ah gudoomiyaha ayaa waxauu ka warbixiyey siday wax ugu dhaceen dadka beeraleyda ah magaalada buulmareer waxaa ka dhacay nimano amisom oo roonto ku jira nimano shacbaan laba wiil way dileen wayna gowraceen nina way dhaawaceen labada kale intay dileenay gowraceen marka sababta waxaa waaye kulley waa waa la fahmi karaa ma cadowgiyaa tihiin camal waayno waa cadowga aan raadinayno ayaa tihiin dadkan waa dad iska maskiin oo iska beeraley oo saaki oo beerahooda u kallaxayay ahaayeen ciidamada shisheeye ayaa markii xasuuqani geysteen waxay u sheegeen maamulka degmada buulamareer u qaabilsan dowladda federaalka sida uu sheegaya gudoomiye ku-xigeenka degmada buulamareer
nimanka marka nimankan waa ciidan markay howlahooda fushidaan oo wax ay dhacaan waxay kuleeyihiin niman baa dhintay oo meesha yaalla ee qaato ma wax ooda qiimeen oo adiga oo maamulka ay qiimeenayaan meesha ma yaallo fiiri waxaan waxaa waaye markii warka laga akristo oo adiga lagu warkaada la dhegaysta lama oo nimanka way dileen bes ayaga waxay iska soo jiraan nimankan niman aniga oo wiid ah oo aniga meelaha aan joogno oo sheegi raba inay ahaayeen marka aniga saas darteeda ugu shakan waa dilni marka meeshay kugu soo koobayaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxauu intaa raaciyey in xilliga ay ciidamada uganda ay xasuuqani geysanayeen aanay wax dagaal ah ka soconin degmada wax faada ma jiraan wax dagaala ma jirin wax oo adiga ambaqadaha ma jirin nimankaan niman waxay ahaayeen oo beerahooda u socdo ayagana niman rooday ahaayeen xabadday iskaga fureen haddana markii ufkeenoo nimankii ay dileen intay gowraceen haddana sii jijabiyeen hataa wuxuu tilmaamay inaan waxba laga qabani karin ciidamada shisheeye ee sida baan u xasuuqay dadka shacabka ee beeraleyda ah ee ku dhaqanaa degmada buulamareer waa dadkan waa waa iska quursadaan ninka markii lasoo dila inay iska duugtana iska aamusaan maahane wax laga qaban kara male hadda kor dhowr jeer ayay hataa guryo hub ku tuureen oo oo laga soo dacwooday hataa maalin oo adiga muddo adig laba bil laga joogo ninay waxay ku dileen beeraha isagoo beertiis waraabs oo habeenkii beer waraabsanay oo soo hooyday oo wadada kusoo jiro saddex saac habeenan camal ay tahay dadkan beeraley waaye beerihii ay warwaraabsadaan oo soo socdo waa dileen wax lagama qaban adiga waa dhowr shil baa dhaco oo dadka beeraleyda ku dhaco wax laiska qaban kuwana kuwaasay ka mid yihiin ciidamada shisheeye ee uganda ayaa waxay maalintii shalay xasuuq baan u geysteen dad beeraley ah oo ku sugnaa degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose waxaanay wararku tibaaxayaan in ciidamada uganda ay dhalinyaradani gowraceen sidaba laga dheehan kara sawiro lagu faafiye baraha bulshada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowla diini ah u qabatay qaar ka mid ah odayaasha degmada jannaale warbixinta warkaasi maxamed muudi ayaa soo gudbinaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowro diini u qabatay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka busley oo hoos imaanaya degmada jannaale dowradani oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada iyada oona ay soconaysay muddo labaatan maalmood ayaa loo qabtay konton oday oo ka mid ah dadka deegaanka busley da-uud oo u dhow degmada janaale qaar ka mid ah odayaasha dowrada loo qabtay oo u waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegay in ay wax badan ka faa'iideen dowrada iyaga oona soo bandhigay qayb ka mid ah duruustii ay barteen dowlad horta labaatan maalmooda dareerti labaatan maalmoodani socoti mayba baranay tumun suurad oo tafsiirsha qur'aanka ah dalaa'ila barani fi xukmi muwaalaatu ahlulishraaka barani alwalaa walbaraa barani fiqhu dahara fi salaada barani islaahu lmujtamac shantanga barani waxaa kamid ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu yahuuda wanasara awliyaa bacduhum awliyaau bacdi waman yatawallahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqowma alzaalimiin qaala allahu tacaala hadin ilaahay ma eray aayad yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu yahuud yahuuda wanasaaraa an kuwa latan yahuudi nasaara owliyaa hariir an kuwa latan adukum qaarsho owliyaau bacdin qaarka kala hariiriye waman yatawallahum minkum lanki isansiin kamid ah haanas hariiriyo muslimiinta tiin fa inahu minhum iyoo kamid ayo in allaha ilaahay sii mahanuuniyaw alqowma dato azaalimiina dulma bal mahanuuniyaw taasa barani sidoo kale waxay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo maktabka dacwada ka codsadeen in loogu soo celceliyo dowraadka noocani ee kor u qaadaya aqoontooda diineed walaayada waxaan u baaqayaa dowladan noo qabatay wax badan baan ku faa-idnay kheer allaha sii maktabka dacwada haddana waxaan ka rabnaa sidai hadda oleyska noo soo saaray dowraadka in bilbil noogu qabto wax badan baan fahamnay kheer naga maqan ay ahayd waayo haddana waxaan ugu baaqayaa dadaalkan iyo dadaal dheeraad inay noola timaado bariimum dadaalka waa noo keentay hadda waxaan fafahamnay diinta macaankiis haddaan fahamnay waxa weeye waxaan rabnaa walaayada taasaan ka codsanaynaa inay dadaal fiican ay nagu bixisa haddana odayaashii tuulada busley daa-uud degmada jannaala aan ku tirsannahay maanta liibaan khayraad badan baan liibaanay walaayada waxaan ka codsanaynaa anigoo tuulada busley daawud aan degannahay oo waxbarashadana loo qabtay waxaan ka rajaynaynaa saan iyo si ka fiican inay wax noo baraan anana garabkooda taagannahay dowraadka maktabka dacwada uu qabanayo waa mid lagu horumarinayo bulshada muslimiinta ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hoos imaanaya ujeedka dowraadka ayaa ah in jahliga waxbarashada lagu yareeyo siyaasi ka tirsan xisbi ka jira dhanka somalilan ayaa maamulkaasi ku eedeeyey waxqabad la-aan sida tafaasiisha warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariya cumar xildhibaankan oo horey uga soo mid noqday baarlamaanka maamulka somalilan haddana ka mid ah siyaasiyiinta u taagan ololaha musharax cabdiraxmaan ciro ayaa isagoo ka hadlayay mudaxileedka muuse biixi madaxweynaha maamulkaasi iyo waxa uu qabtay wuxuu tilmaamay in muddada uu joogay muuse uusan qaban wax muuq balse taa beddelkeeda fursadda muddadiisa ayuu sheegay inay noqotay mid aan wax natiijo ah u keenin bulshada somalilan waxa weeye muuse fursaddiisii waa la siiyey waa la tijaabiyey waa la arkay wuxuu qabtay iyo wuxuu tagay iyo haddii ilaah meeshoodu weliyey fursaddii muuse wuu qaatay wuu helay waanay ka xumaatay wuu laanbaday isagoo sii hadlayay xildhibaankan ayuu tilmaamay in qayb ka mid ah badda cas ee soomaaliya ee muuse uu u saxiixay etoobiya isagoo ku andacoonaya inay ictiraaf ka helayaan etoobiya ay ahayd mid dhalanteed ah oo aan waxba ka jirin islamarkaana aysan waxba u soo kordhin saxiixa etoobiya lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya
arrinkaas ee ka jira ma jira waxaa ka soo qaatay in etoobiya la ictiraafta ictiraafka etoobiya keliya wax allaala wuxuu tarayaa ma jirto jiqi jiqis unbay naga sii gelinaysaa ictiraafkiiyo iyo arrimaydka yaa waxaan idinku maamuuday maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dalka islamarkaana khayraadka ummadda u gacangelinaya dowladaha shisheeye ee usoo biratumanaya boobka khayraadka ummadda soomaaliyeed iyadoo horey maamulkani ila muhiim u ahaa bulshada uu ugu wareejiyey dowlada shisheeye iyo shirkado kala duwan kuwaas oo ilaa iyo haatan guranaya khayraadka uu allaah ku galladay dalkan iyadoo ay xaalada nolol xumo ah iyo faqri waja warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii jabhadda tikre ee t b l f ayaa sheegtay inay hub ka dhigi doonin waxaa dib usoo cusboonaaday xiisadda u dhexaysa ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa maamulka tigreega xisbiga siyaasadda dalka tigreega ee t b l f ayaa mar kale ku dhawaaqay go-aan liddi ku ah xukuumadda abay axmed hogaamiye ka tirsan t b l f ayaa sheegay in ciidamada tigree aysan hub ka dhigis samayn doonin ilaa inta ay waqooyiga itoobiya ka baxayaan ciidamada amxaarada iyo kuwa tigree hogaamiyahan ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta faransiiska ku sheegay inaysan hub ka dhigis ka dhaqangeli doonin ismaamulka intaba ay gobolka joogaan ciidamada etoobiya raacsan ee amxaarada iyo elitereya hogaamiyaha t b l f oo sii hadlayay ayaa sheegay in shuruudaha cusub ee uu wato ay yihiin in balaayin lacag ah loo baahan yahay si hubka dhigis loogu sameeyo in ka badan laba boqol oo kun oo maleeshiyaad ah t b l f waxay dhanka kale sheegtay inay dhowaan yeelan doonaan shir weyne loogu arrinsan doono aayaha xisbiga iyo gobolka tigree waxayna sheegeen in xaaladii ugu darneed ay ku sugan yihiin loona baahan yahay in laga gudbo xaaladaasi horey waxaa hubka dhigis ay soo rogtay dowladda etoobiya u diiday oo kacdo militari kala hortagtay dadka amxaarada t b l f ayaa sidoo kale hadda si cad u diiday inay maleeshiyadeeda hubka dhigis ku samayso kuna biiriso ciidamada uu madax ka yahay abay axmed guud ahaanna warkii waa naga intaa